maamulka madarasada xifdinta qur-aanka kariimka ee alhuda oo ka taala degmada hilwa ee gobolka banaadir ayaa sheegay in yobaahaan qaban englangada dhulyose gaare engleyin ardayda walkubaradaasa madarasada maadaama hadda dadkii la hayeen xaruntayo deganyen yo hambaahadeen taasna saameynka weeldhada korta inyo owlaada walbarashadiyo hakadgala macalin xasan cabdulkafaar oo ee maamulaha madarasada alhuda ee degmada hilwa iyo weliba use kuu hadalay injaraboos binaang oo andhow xarun degnyin waanu saganaa ku eeyo qofkii lahay walibana culummada iyo qaybo shildhiban bulshada soomaaliyeed unkuwarbi baahiyo iyo anqaban englangada dhulkun madarasadaas meel cariiri ay ku jirtaa si aad arki doontiinba meel cariiri ay ku jirtaa madarasadaas waxay aasaasan tahay muddo laba sano iyo bar ayay aasaasan tahay ardada ugu horeysa hadda ayay qalin jibiyeen kuwo kaloo cusubo hadda kooban waa bilo waa ku jiraan booskan aan taagannahay ninka iskale ayaan mataqaana haddii la kuu diiday inaan weydiisanay inuu naga iibiyo mataqaana dadka walaalahayno muxsiniinta si ay noogu iibiyaanna uu noogu oggolaaday inaan culimaauddiin iyo t v iyo aan keenno intaasuu noo oggolaaday booskan lacag badan uu noo dhaafay ninkaas khayr allaha siiyo lacag badan uu noo dhaafay aakhirkii dambo lacagtii mataqaana haddii la kuu diidin afar iyo labaatan kun waaye lacagtiisa saddex kun ayaa laga hayaa lacagtaas saddex kun ayaa laga hayaa insha allahu tacaala waxaan idinka codsanaynaa dal iyo dibad saaad u joogtaan inaad mataqaanaa hey kalaamka ilaahay meeshaas dadka lagu barayo aad ka qayb qaadataan waxaanan ka rabnaa booskaani waqaf ayaan ka rabnaa waqaf ilaa adduunyadu ay taagantahay ayaan ka rabnaa ninkaas markan loota aan ka wareejinayna insha allah dukumentiga waxaan ku wareejinaynaa waqaf ayaan ku wareejinaynaa booskan waa labaatan ilaa shan iyo toban dhinaga kale waxaana ku mid ah culimmada soomaaliyeed oo goobta ku hadleen yolibayo bulshada ku codsadana in owlaada walkubaradaasa madarasada laku caawiya sidii an hela lahaayeen boosyo angaare booskan aanu dhex taagannahay oo ah cabirkiisu waa labaatan shan iyo toban booskaas qiimihiisa waxaa lagu sheegay ilaa labaatan iyo afar kun oo doolar saddex kun oo doolar mucallinka iyo guddiga guddiga madrasadu way hayaan waxaa ka dhiman madrasada labaatan iyo kow kun oo doolar sidaas awgeed dadka muxsiniinta ee doonaya naftoodana inay ilaahay subxaanahu watacaalaa ay akoonkiisa wax ku shubtaan waalidiintoodana ay doonayaan inay sadaqo jaariye ah ay u waqfaan waa fursad qaaliya aannu ka faa'iidaysanno walaalayaal fursaddan qaaliga ah faa'iidooyinka aannu ka helayno waxaa ugu weyn maxabbatullah haddii aannu booskan madrasada u iibinno madrasadan waqafka ah waxaannu ka helaynaa kow maxabbatullah ilaahayoo nagu jeclaanaya dadka sadaqada bixiya maadaama dugsigiisu hadda meel aannu munaasib ahayn uu ku yaallo ardaduna ay ku dhibtoodeen asaguna ku dhibtooday in dadka soomaaliyeed oo muxsiniinta rag iyo dumar adduunka daafihiisa kala jooga in dhulkan ay u gadaan madrasada oo lacagtiisa lagu sheegay afar labaatan kun mucallimka iyo ardadiisa iyo waalidkuna ay hadda saddex kun hayaan waxa dhimanna ay yihiin koob iyo labaatan kun koob iyo labaatankaas kun waa lacag haddii labaatan iyo kow qofood ay qaybsadaan ama konton qof ay qaybsadaan ay bixin karaan maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay lan tanaalul bira xataa tunfiquu mima tuxibuun wanaag ma gaaraysiin ilaa aad bixisiin waxa aad jeceshihiin waxa la jecel yahay waa maalka lacagtaasi waa sadaqa jaariya oo mucallimku ma milkinaayo caruurta iyo waalidkuna meesha wax lagu barayana ma milkinaayaan waa sadaqa jaariya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leehay litakuuna kelimatullaahi hilculya kelmada ilaahay inay ahaato mid sarrayso daraaddeed ayaan meesha u nimid oo ilaahay diinkiisa loo khidmeeyo rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wax alla waxaad bixisaan oo khayra naftiina u sugnaatay wamaa tunfiquuna ilaa ibtigaaca wajhillaahi waxaad bixinaysidna waa in ilaahay dartiis ay ka ahaadaan haddaba meeshii wax lagula bixi lahaay meeshii ugu wanaagsaneed ayaan maanta joognaa bulshada degmada hilwaa ee gobolka banaadir iyo weliba maamulka madrasada alhuda usankabaagay inyo hagarab surumaan